waxaan rabaa inaan akhriyo wareegto ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisow taasoo ku taariikhaysan soddonka bisha koowaad labada kun toban iyo sideedda ujeeddaduna tahay joojin dhismaha ka socda dhulka biyaza libaro ee ku yaala degmada xamar jajab oo hadda dhismo ka socdo warqadda waxay ku socotaa taliyaasha qeybta guud ee booliiska iyo nabad sugidda gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamar jajab waxaa ogeysiin ku leh shirkadda nadaafadda ee eco xogeyaha guud ee gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib heshiisiinta iyo ogta ugu dambeysa uu leeyahay xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ujeedo joojin dhismaha ka socda dhulka biyaasa libaro ee degmada xamarjab tixraaca warqadda sumadeedu tahay d h slash m g slash g g d m eberhal slash sagaal sagaal lix labada kun toddobiyo tobanka ee soo baxday koob iyo tobankii bishii afraad labada kun toddobiyo tobanka kana soo baxday xafiiska guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale taasoo ku saabsanayd wargelin sidoo kale tixraaca warqadda sumadeedu tahay d h slash m g slash g g m slash eberhal sagaal sagaal shan oo ku taariikhaysneed labada kun toddobiyo tobanka soona baxday koob iyo tobankii bishii afraad labada kun toddobiyo tobanka kuna saabsanayd kana soo baxday xafiiska guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqii magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo idina ku saabsanayd wargelin keliya protocol numberka ayaa sagaal sagaal lix iyo sagaal sagaal shan kale ah sidoo kale warqadda tixraaceedu yahay d h slash m g slash g g d m slash tixraaca warqadda sumadeedu tahay m g slash g d slash x g slash zero one ama eberhal slash labaatan iyo sideed labada kun toddobiyo tobanka kuna taariikhaysneyd tobanka bishii shanaad labada kun toddobiyo tobanka kana soo baxday xafiiska guddoomiyihii hore ee degmada xamar jajab kuna saabsaneed tala soo jeedin haddaba mas-uuliyiinta ay warqadani sida tooska ah ugu socoto waxaa laga doonayaa inay si deg deg ah ay u joojiyaan dhismaha ka socda dhulka biyaasa libaro ee degmada xamar jajab waxaana dhulkaas gacanta ku sii hayn doona maamulka degmada xamar jajab ilaa amar dambe oo yimaada sidaas daraaddeed mas-uuliyiintan mas-uuliyiinta warqadani sida tooska ah ay ugu socoto oo ogeysiiska ku leh waxaa laga rajaynayaa inay sidaasi ula socdaan wada shaqayn wacan waxaa saxiixay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yarisow